dab si olokac ah loo kiciyey ayaa maalintii shalay oo isniin ahayd ka kacay dalka swidhen kaasi oo khasaare ba-an u geystay masjid ku yaala koonfur bari ee dalka swidhen sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee dalkaas madaxa isgaarsiinta masjidka dabka la qabatiyey oo la hadlay warbaahinta rasmiga ee xukuumadda swidhen ayaa shaaca ka qaaday in dabkan si ulakac ah loo qabatiyey masjidkan ku yaala mandiqada arbi oo ka tirsan magaalada skliston ee koonfur bari dalka swidhen waxa uu intaasi ku daray in booliiska xukuumadda dalka swidhen ay horey u diiwaangeliyeen hanjabaado iyo tacadiyo horaan loogu geystay masjidkan ay leeyihiin dadka muslimiinta isagoona hoosta ka xariiqay inay aaminsan yihiin in dabkan si ulakac ah loo qabatiyey masjidka dhankooda booliiska dowladda swidhen ayaa war ay soo saareen islamarkaana ay ku baahiyeen baraha ay ku leeyihiin internetka waxa ay ku sheegeen in masjidka iminka aan la adeegsan karin sababo ku aadan dhibaatada xooggan ee kasoo gaartay dabka iyagoona intaasi sii raaciyey inay wadaan baaritaano ku aadan falkan mid ka mid ah saraakiisha waaxda debdemiska iyo gurmadka deg dega ah ee ka qayb qaadanaya daminta masjidka ayaa saxaafadda u sheegay inay adag tahay daminta dabka maadaama masjidka laga gubay saqafka sare intaasi kadibna uu dabka kusii faafay qeybaha kale ee dhismaha ma jiraan wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabkan maadaama aysan cidno ku jirin gudaha masjidka xilligii uu dabka kacayay ayuu yidhi sarkaal ka tirsan waaxda debdemiska iyo gurmadka deg dega ah ee ka qayb qaadanayay daminta dabkan xoogan ee la qabatiyey masjidkan ku yaala koonfur bari ee dalka swidhen dalka swidhen waxa uu ka mid yahay wadamada reer galbeedka ee sida aadka ah ula dagaalama islaamka iyo dadka muslimiinta ah waxaana xukuumadda ka dhisan dalkan ay u tafaxeedatay sidii ay u xumeen lahayd qiyamka muslimiinta iyadoo ku kacda falal guracan oo ka dhan ah muslimiinta iyo muqadasaadkooda swidhen oo ay ku nool yihiin muslimiin ka badan lix boqol oo kun oo ruux ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay falal lagu gubayo masxafka qur-aanka kariimka ah iyadoo lagu horgubayo masaajida muslimiinta iyo safaaradaha ku yaala dalkaasi arrinkaasi oo kiciyey carada malaayiin muslimiin ah oo ku dhaqan caalamka islaamka su-aalo badan ayaa laiska weydiinayaa cidda sida rasmiga ah ugu dambaysa dabkan ka kacay mid ka mid a masaajidda ugu waaweyn ee ku yaala dalka swidhen kaasi oo ay xukuumadda dalkaasi sheegtay inuu ahaa dab si ulakac ah loo qabatiyey masjidka mid ka mid ah dadka muslimiinta ah ee sida aadka ah ula socda xaaladaha islaamla dirirka ah ee ay ku howlan tahay dowladda swidhen ayaa sheegaya in cidda sida rasmiga ah ugu dambaysa gubidda masjidkan ay tahay dowladda swidhen isagoona arrinkaasi u cuskaday tusaalooyin uu soo qaatay
الذي يقف خلف حرق المسجد هي الحكومة السويدية التي أباحت للمجرم سلوان موميكا ورسموس بلودان حرق المصحف الشريف علنا أمام المسلمين بل وتقبض على من عدة كدن بيسا قبيدة مساجدة ودولة سويدن تاسو مجرم كلاغو مقعابو سلوان موميكا إيو راسمور بولثان أوبانيسي inay musxafka qur-aanka kariimka si cad ugu horgubaan muslimiinta ayagoo xataa xirxiray qof weliba oo isku dayey inuu difaaco musxafka haa musxafka sharafta leh ayaa inooga qiimo badan dhismayaasha ay dowladdu isku hooshay badbaadintooda haddaba cidda dhiirigelisay gubidda masjidka waa dowladda swidhen taasoo ilaalinaysa wax welibana u bixinayso sidii ay u ilaalin lahayd dadka xag jirka ah ee gubaya kitaabka qur-aanka kariimka soono qoraya oo daabacaya warqado lagu xumaynayo nebiga sala allahu calayhi wasalam qofka gubay masjidkan waa kan sida maalinlaha ah salwaan umiika uga taageera gubidda musxafka sharafta badan sidoo kalena xukuumadda kala qaybgelaya gaar ahaan xisbiga isdhi ee xag jirka ah dhammaantood ayaaba ka siman arrinkaase ayagoo isku boorinayo inay maalin weliba xumaan gaarsiiyaan muslimiinta faafinaya naciibka ka dhanka ah islaamka iyagoo gudaha xarunta baarlamaanka iyo xukuumadda dhexdeeda ka soo aflagaadeeya nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay arrinkaasoo dhan ka soo dhex samaynayaan gudaha xukuumadda swidhen arrinkaas ayaana ah sababka ka dambeeya gubidda musxafka sharafta badan iyo masjidka intaba waxayna mar dhow doonayaan allah ayaan ka magan galnaye inay gubaan dadka muslimiinta ah
السويدية هذا هو السبب في حرق المصحف الشريف وفي حرق المسجد وقريبا والعياذ بالله يريدون حرق المسلمين
waxay dowladda swidhen iyo walaalaheeda noqdeen hormuudka la dagaalanka allah iyo rasuulkiisa laga soo bilaabo kutumashada musxafka sharafta badan oo loogu yimaado qafaalka carruurta muslimiinta swidhen faransiiska iyo dowladaha kale ee la midka ah ee dagaalka kula jira allah iyo rasuulkiisa ma fahmayaan hadal qalalan arrinkaasina waxaan ku ogaanay kadib silsilado bayaanaad iyo cambaareen ah oo ay soo saareen muslimiinta caalamka waxa keliya ee ay fahmayaan ayaa ah inay ku waagbadhistaan in qarax dhulka la simay xarunta safaaradda sweden ama weerar lagu soo qaado xarunta wasaaradda heblaayo ee caasimadda baariis ayaa lagu yiri maqaal lagu daabacay cadadka toddobiyo tobanaad ee majalada sadal malaaxim oo dhowaan la baahiyey islamarkaana ay soo saareen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab masjidka uu dabka baabi'iyey islamarkaana sida oolakaca ah loo gubay ayaa ka mid ah masaajida ugu waaweyn ee ku yaala dalka sweden gaar ahaan mandiqada uu ku yaalo masjidka waxayna warbixinadu tibaaxayaan in muddo ku siman saddex saacadood oo xiriir ah uu dabku ka socday masjidka inkastoo warbaahinta la soo geliyey muuqaalo lagu sheegayo in lagu daminayo dabka haddana ma aanay suuragelin damintiisa iyadoona qolyaha ku howlana arrintaasi ay sheegayaan inay ku dadaalayaan inaanu dabka dhaafin masjidka si aysan waxyeelo kale usoo gaarin dhismayaasha kale ee ka agdhow halkaasi arrintaasi ayaana muujinaysa in masjidka ugu qiimo badan yahay dhismayaasha kale ee ku yaala aagga masjidka uu ka dhisan yahay dad badan oo ka falceliyey arrintaasi ayaana sheegaya in dowladda sweden iyaduba ay wax ka og tahay falkan lagu gubay masjidka wararku ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in kol hore kooxo xagjiriin ah oo uu ku xidideystay naceebka ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta ay hanjabaado u jeediyeen dadka muslimiinta ah ee ku xihan masjidkan weyn ee ku yaala dalka sweden arrintaasi oo marar badan soo noqnoqotay iyadoona lala wadaagay booliska xukuumadda sweden kooxahaasi ayaa sidoo kale tacadiyo u geystay qoys muslim ah oo daris la ahaa masjidkan ku yaala dalka sweden arrintan ayaana u muuqata mid in muddo ah soo jiitamaysay taasi oo ugu dambeyntii keentay in si toos ah loo gubo masjidkan ay leeyihiin dadka muslimiinta ah lama soo koobi karo tacadiyada aan xisaabta lahayn ee ay dowladda sweden iyo dadka u dhashay dalkan ay kirishtaanka ah u geysanayaan islaamka iyo muslimiinta sannadihii lasoo dhaafay ayaana waxaa aada u muuqanayay inay sii kordheen xadgudubyada islamarkaana dad badan oo gaalo ah ay ku dhiiradeen inay lasoo bambaxaan cadowtooyada ay u qabaan islaamka iyadoo ay sidaan dowladda sweden ula dagaalamayso islaamka iyo ehelkiisa ayaa waxaa haddana dhanka kale laga soo tabinayaa musiibooyin rabbaani ah oo waxyeelo culus u geystay dalkan ka mid ah waddamada reer galbeedka ee kaalmaha hore kaga jira cadaawadda ka dhanka ah muslimiinta maalmihii lasoo dhaafay waxaa waddooyin muhiim ah oo ku yaala gudaha dalka sweden laga soo calaamadeeyey dhul go' baahsan oo saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka kaasi oo laga soo sheegayo mandiqad ku taalla gudaha dalkaasi isagoona sidoo kale sababay waxyeelo kala duwan dhul go-an ayaa si gaar ah looga soo calaamadeeyey waddo weyn oo marta magaalo ka mid ah dalka sweden ilaa iyo lix gaadiid ayaana la xaqiijiyey in ay ku burbureen dhul go-aan khasaaraha xooggan ka geystay dalka sweden arrinkaasi oo sababay dhaawaca ugu yaraan saddex ruux kuwaasi oo la dhigay goobaha caafimaadka sawiro laga soo qaaday waddada ayaa muujinaya burbur xoog leh oo ka dhashay dhul go-aan xooggan ee laga soo calaamadeeyey magaalo ka tirsan galbeedka dalka sweden ceeryaamo badan oo ka jirta mandiqada awgeed ayaana qolyaha gurmadka deg dega ah waxa ay sheegayaan inaysan suuragal ahayn in la ogaado xaaladda guud ee ka jirta mandiqada wargees lagu magacaabo d n oo waraysi la yeeshay mid ka mid ah darawallada gaadiidka xamuulka oo lagu magacaabo mikael romanisco oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa magaalada uu dhulgo ku dhuftay ayaa yiri sida tan waxay ahayd wax aada loola yaabo oo si weynna looga naxo markiiba waxaan arkay in laamigu uu dilaacay dhulkana uu go-ay waxaan isku dayay inaan si deg deg ah goobta uga baxsado madaxda dalka sweden ayaa dadka isticmaala waddadan waxa ay ku wargeliyeen inay ka baaqsadaan isticmaalka waddadan taa beddelkeedana ay adeegsadaan waddooyinka kale ee ku yaala magaalada iyadoona laga cabsi qabo in dhulgo hor leh uu ku dhufto halkaas sababta ka dambaysa dhulgo-aan ayaa lasoo sheegayaa inay tahay roobab xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay si xiriir ah uga da-ayay qeybo ka mid ah dalka sweden kuwaasi oo sidoo kale ay ka dhasheen daadad xooggan oo ku fatahay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalkaasi waxaana gebi ahaanba la xiray waddada marta magaaladan weyn iyo hareeraheeda musiibooyinka rabbaaniga ah ayaa ku badan waddamada reer galbeedka waxaana ugu wacan dulmiga iyo xadgudubka ay dowladahani ka wadaan waddamada caalamka kuwaasi oo saameeyey gaal iyo muslimba walow ay dhibaatadu ku badan tahay muslimiinta